awdi noqoshada noqoshada asaga farax badan asaga u farax badan weeye fainahu faina alwudua weysada iyo anshadu u farax badan lilcawdi noqoshada la noqonahayo uu ku noqon zawjadii haddana asaga u farax badan buu yidhi sidaasuu tilmaamay asxaabu sunanka afartii la dhihi jiray afartaas ayaa loo jeedaa marka wuxuu yidhi walilarbacati afartii waxaa u sugnaaday can caaishata caaisha ay ka wariyeen radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee qaalad waxay tihi caaisho kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yanaamu mid hurda walxaal huwa nebigu junubun mid janaabo qaba uu yahay min gayri an yamasa isagoon taaban maa an biyo yacni maagaas waxay u jeedaa maa algusli ayaa loo jeedaa biyihii qubayska asagoon taaban oo qubaysan ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam seexanayay wa axyaana mararka gabalna korowka qubaysan jira nebigu mararka gabalna waa weesaysan jire mararka gabalna waa iska dayniyo bayaanul jawaas uu ku ishaarayaa wa huwa xadiidku macluulun waa xadiid macluulaho cilla ayaa ku jirta baa la yidhi weeye abu isxaaq asabiici abu isxaaq asabiici ninkii la dhihi jiray ninkaas ayaa ku sugan baa la yidhi oo aswad tilmiiskiisii ah aswadna caaisho ayuu ka warinayaa marka xadiidku ma ahan mid saxiixa ee sidaasa cilla ninkaasa lagu durhayaa oo cillaa ku jirta wey cillada ku jirtaana aswad ayuusa ka maqlin baa la yidhaha xadiidka aswad ayuuna ka maqlin baa la yidhi xadiidka aswadku laakiin caaisha wuu ka maqlo wuu ka warshay wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa ilaahay ha ka raadi noqdee qaalad caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa idabtasala hadduu mayranayo min aljanaabati janaabada xaggeeda hadduu ka mayran yabda'u waa bilaabaye fayaqilu yadayhi labadiisa yadood ayuu mayraya nebigu waa farxalanaya marka hore uma dibadee yufriqu waa shubayey yemiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixda korkeeda ayuu ku shubayey weeye gacanta midigta ayuu biyihii ku soo qaadayaa markaasuu bidixdii korkeeda ku shubi asagoo ku astajoonahaya uma yufriqu waa shubayaa yemiinihi midigtiisii calaa shimaalihi bidixdii korkeeda ayuu kula shubayaa fayaqsilu farjahu farjigiisiibuu mayrin uma dibadeed yatawada'u waa weesaysanayaa weesadii caadiga aheedoo salaadoo kale ayuu weesaysanayaa uma yaakhudulmaa biyihii buu qaadayay fayudkhilu waa gelinaya asaabicahu farihiisa fii usuuli shacari timaha salkooduu la gelinayay qubayskiibuu bilaabayey si timaha salkeeda biyuhu u gaaraan meelaha laga cabsanaa biyuhu inaysa gaarin you markaa aada ugu camimahaya nebigu fayudkhilu wuu gelinaya asaabicahu farihiisa fii usuuli shacari timaha salalkooda ayuu gelinayey uma dibadeed xafana waa sacabaynayey calaa ra'sii madaxiisa korkiisa alaaa xafanaatin saddex sacabo ayuu ku shubaya weeye xafanku waxa weeye milulkaf kafka oo buuxa ayaa loo jeedaa labada sacab oo buuxda oo isla jira ayuu madaxii ku shubaya saddex jeer si biyaha uuga dhargo oo timaha biyuhu u gaaraan markaas kabacdiguu jirkii kusii faafinahayaa uma xafana wuu sacabaynayey calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa alaaa xafanaatin saddex sacabo ayuu kusii shubayey uma dibadeed afaada waa faafinayey calaa saa'iri jasadihi jasadkiisa inta kaloo soo hartay ayuu biyaha ku faafinayey uma kasala waa mayrayey rijlayhi labadiisa lugooda ugu dambaysa ayuu mayrayey sidaasuu kayfiyada u qubaysanahaya nebiga ahayd waa sunno marka inaad sidaa u tartiibido oo aada u hubsato qubayskii janaabada inaad sidaa uga qubaysatay weysadaasi inay saa uga horaydo ayaa sunna muttafaqun calayhi wallafdu limuslim lafdiga xadiidkana imaamu muslim buu u sugnaaday markaas imaamu bukhaarina macnaha ayuu ku warinayaa wey walahumaa lishaykhayn bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday min xadiisi maymuuna maymuuno gabadhii la dhihi jira xadiidkeeda xaggeeda uga sugnaaday uma dibadeed afraqa waa shubayey calaa farjihi farjigiisa korkeedu ku shubayey wa qasalahu waana mayrayey bishimaalihi bidixduu ku atajoonayo u ku maydhayay uma daraba waa garaacaya bihaa bilyusra ama bihaa bishimaali gacanta bidixda alarda ardaduu ku garaacayay ciidda markuu ku atajoodo kadib yuu ciidda marinayay waa ziyaadatu tanqiya nadaafada ayuu u ziyaadinayaa ee ma ahan inay gacantii nijaaso tahay oo meeshay ka soo tagtana ay nijaaso tahay looma jeedo ee waxaa loo jeedaa nadaafadda ayuu aada usii dadaalahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee meeshiina waa daahir gacantuna waa daahir weeye haddii riix yaroo la dhisado iyo wax lamidu maalanba ay dhici lahaayeen ayuu kusii mubaalaqoonahayaa nebigu wa fii riwaayatin waxaa ku sugan famasaxahaa waa masaxay nebigu bituraabi turaabtiibuu gacantii ku masaxay wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxaa ku sugnaa uma dibadeed ataytu waxaan ula imid nebiga bilmindiili istiraasho ayaan ula imid markuu qubaystay ayaan bahashaasi kumaan oo kale yaan u keenay si uu biyaha isaga qallajiyo faraddahu waa radiye bay tihi maymuuno nebigu waa radiye bay tihi wa fiihi xadiidkaa fiigiisa waxaa ku sugnaa wa jacala wuxuu gudagalay yanfudu inuu filqayo almaa'a biyihii biyadii gacantiisa inuu isaga filqayo oo jidhkiisii isaga sarriibayo sidaas ayuu gudagala nebigu marka waaba isagoo way soo aroortaa isagoo yacni tukumaan iska marmariyey oo isaga qallajiya way soo aroortay kanna waa ka diida nebigu wuxuu ku tusinayaa bayaanuuljawaad in laga tagaana inay bannaan tahay in la masmariyaana ay bannaan tahay ama maahane midkan wuxuu u diiday nadaafa la'aantiisa xoogaa waaba asagoo wasaq ahaa markaasu sidaa u diidana waa la yidhi wa can umi salamata waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canha allaha ka raadi noqdee qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisow innii anugu imra'atun gabar baanahay ashuddu waan adkaynayaa shacra raasii madaxayga timihiisa ayaan adkaynayaa oo waa xirxirayaa afaanquduhu ma buriyaa liqadliljanaaba janaabada qubaysashada aan qubaysan liqusliljanaabati janaabada qubayska aan ka qubaysa dartii mau buriyaa waa guntaan gabdhuhu timahooda waa guntaan marka guntintaas aan guntoo timihii ku aruurinayay hadhow haddaan janaabada ka qubaysa tago ma furayaabay tii wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed iyo walxaydati xaydaday ku dar liqusliljanaabati walxayda janaabada iyo xaydka ka qubaysashadooda ma u furayaa qaala wuxuu yidhi nebigu laa maya u furi maysid buy innamaa yakfiiki kaafigaaga waxaa ah an taxtii inaad hoobido calaa ra'sika madaxa calaa ra'siki madaxaaga korkiisa alaaa xatayaatin saddex hoobin inaad sacabada inta saddex jeer ku soo qaato aad ku shubto biyihii oo ku camimto taas ayaa ku kaafinaysa buy sidaasuu ku tilmaamay marka riwaayo kalena inay burinayso waa kii caaisho ku lahaa madaxaaga buri waa kii ku lahaa markii xaydku uu ku dhacay ee xajka yacni nebiga la xajinaysay marka burintaa la burinayaa waxa weeye haddii biyuhii aysan gaaraynin markay qubaysanayso inay burisoo furfurtaa waa waajib laakiin haddii biyihii gaarayaan oo timihii ay yihiin kuwa jilicsan oo biyihii aan yani hoos ka celinaynin oo sidaa lagu hubsan karin inay gaareen furfuritaankeeda waxba dhibama leh sidaasay isku waafaqayaan riwaayaadka tilmaamaya in masalanba tin walba hoostiisa waxaa ku sugan janaabo marka tin walba hadday janaaba ku sugan tahay riwaayo kalaa sidaas aheed taxta kulli shacratin janaaba waayo haddii janaabadaas laga dahirayo waxaa looga dahirin karaa haddaysan gaarin in la furfuro hadday gaarayaanna hadda waaba gaarayaan rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tihi caaisho qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam innii anugu laa uxillu ma xallilaya buu yidhi nebigu almasjida masaajidkii u xallili maa lixaa'idin gabar xaa'ido ah oo xayr qabta walaa junubin mid janaabo qabta u xallili maayo buy inay masaajidkii ku nagaadaan oo masaajidkii ay dhexdiisa ku nagaadaan u xallili maayo ama maritaanka ama gelitaanka masalaba loo gala wax in saas looga soo qaado taasi waa saabit oo waa sugnaatay nebigu caaisho waa kii amrayey sajaayadda inay masaajidka uga soo qabato ee ay tihi xayd baan qabaa ina xaydataki laysa fii yadiki waa kii yidhi xaydku gacanta kaagama yaalleh oo gacantaadu nijaaso maahani sajaayaddaa iiga soo qaba masaajidkoogi marka nagaashada ayaa la diidayaa waxaa kaloo loo diidaa inay dhex marto markii laga cabsanayo inay dhiig yani ka difto oo markaa matelanba ay dharoobto laga cabsanayo iyadana waa sidoo kale rawaahu waxaa wariye xadiidka abu daawuud wasaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay wa canhaa radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid maydhata ayaan ahaa aniga aniga iyo warasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam aniga iyo rasuulka min inaa'in waaxidin hal weel oo keliyahaan ka maydhanayn takhtalifu waysdhaafdhaafayde aydiina yadaheennu fiihi weelka fiigiisa min aljanaabati janaabo xaggeeda ayaana ka qubaysanaynay way caddaynaysaa waxa qubaysku u ahaa inay janaabo ka qubaysanayo qubaysku liljanaaba u ahaa iyo litabarrujina u ahaaday ayay markaa kala saarin janaabo xaggeeda ka qubaysanayn markaasaan weelkii aan dardarsanayna gacmaha soo dardarsanayna bay tiri wey iqtiraaf bay samaynayaan sidii galaas iyagoo soo darsanayoo kale iyay gacantoodii darsanahayaan biyahaas in la soo qaato yaa niyaduna ay tahay markaasay gacantii oo kaleeta noqon xaggaasoo kale la isku lagu qubaysanahayaa wey muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey wasaada waa ziyaadiye ibnu xibbaan wa taltaqii way kulmaysay aydiina yadaheenu fil inaa'i bay ku kulmaysay wey weelka dhexdiisa ayaa waxaa ku kulmaya mararka gabal yadaheenna oo qofba asagoo soo qaadanaya iyo kii kalba mararka gaballa kulmaya wey wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi inna taxta kulli shacaratin janaaba tin walba hoosteeda janaabo ayaa abuu yidhi ee faktiluu mayra ashcara timihii waanquu dahira albashara basharkiina dahira buu yidhi xadiidkaani wuxuu ku tusinayaa mubaalaqada lagu mubaalaqoonayo jasadka in lagu camimo biyaha timihiina lagu camimayo biyaha tun walba janaaba hoostiisa haddii qofka janaaba ku dhacdo ee uu qubaysanayo haddii timihiisa tin ka mida aysa biyihii gaadhin janaaba kama kor noqona sidii u qabaa inna taxta kulli shacaratin tin kulligeed hoosteeda janaabatan baa ee faktilu mayraha shacara tinihi waanqul bashara basharkiina dahira rawaahu abu daawuud watirmidiy wa dacafaahu waana daciifiyeen labaduba riwaayada xadiidka waa daciifiyeen weeye xaaris bnu wajiih xaaris binu wajiih riwaayadiisii xaggiisa ayuu ka ahaaday wy xaaris bnu wajiihin ninkaa abu daawuud markuu tilmaamayo xadiisu munkarun buu yidhi xadiidkiisu waa munkar buu yidhi wuxuu kaloo yidhi imaamu shaafici haada alxadiidu laysa bihaabit mid haabit oo sugan maahan buu yidhi weli axmed waxaa u sugnaaday can caaisha uu ka wariyey radia allaahu canhaa naxwow xadiidka mid lamid ah wa fiihi naxwo hadduu yidhaahdo waa ku macne xadiis ku macnaaho caaisha warinayso yaa imaamu axmed bixinaya wa fiihi waxaa ku sugnaa buu yidhi xadiidkaa laftiisana raawin baa ku sugnaa majhuulun majhuula raawin laga jaahil yahay ayaa ku sugnaa wy waa isaga laftiisa xadiidkaasi mid nabadgala maahayne mid raawigaa laftiisa lagu durin buu ahaa baabu tayamumi gogobaysigiibuu u baab yahay booraysiga la booraysto midkaasuu u baab yahay can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ucdiitu waa laysiiyey khamsan shan baa laysiiye buu yidhi lam yucdahunna aan la siinin axadun axad oo qabli aniga horteeya nebi iyo rasuul mid iga horreeyey waxaan la siin oo shan aha laysiiye buu yidhi wax ka badan baa nebiga la siiyey riwaayadan shantaan ayuu ku sardiye oo ku taxay nebiga nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi argagax baa laygu gargaaray masiirata shahrin bil intii loo socdoo kale gaaladu markii ay loo jiro ayay argagixi jireenoo halac lagu ridi jiray qalbigooda lula jiray wa jucilad waa la yeelay liya aniga alardu ardadii masjidan mawdicu sujuud baa la iga dhigay meelaan ku sujuudno oo ku dukanno yaa ardadii oo dhan la iga dhiga buu yidhi iyo wa dahuuran mid wax dahiraysoo lagu dahaaro qaadan yaa la iga dhiga buu yidhi meesha ummadihii hore biyacda iyo kaniisooyinka iyo salawaadka ayay ku dukan jireen oo keliya oo salaadu uga ansaxayni laakiin ummadeenna meeshii salaadu ay ku haleesho ayay ku dukanayaan dhulkii oo dhan baa looga dhigo meelay ku dukadaan nebigeennaa la siiyey dahaar daahir baa looga dhiga ciiddiino way ku dahaaro qaadanayaan hadday diyo waayaan waa ku waa ku gooraysanayaan weeye fa ayumaa rajulin rajulkee kooho adrakatu hay haleesho asalaatu salaadii falyusalli ha dukada buy meesha uu marayo hadduu ku dukado fadaaka weeye bartaasu isaga dukanayaa wey wadakara alxadiida xadiidka ayuu xusay yacnii xadiidku wuu dheeraayo baqiyadiisaa waxay ahayd wa uxillat liya alkhanaa'imu waxaa la ii xalliila buu yidhi hanimadii baa la ii xalliila buu yidhi meesha ambiyadii hore iyo rusushii hore aan loo xalliilin ayaga wa ucdiitu shafaaca shafaacadiina waa laysiiye buu yidhi shafaacatu lcudmaa uu berri ahayd wa kaana anabiyu yubcasu fii qowmihi nebi wuxuu ahaa ambiyadii hore ambiyadii ka horraysa weeye qoomkiisaa loo diri jira buu yidhi khaasatan wa bucistu ila annaasi kaafa waa ki sidaa yidhi aniga dadkoo dhan baa la ii soo dira buuyi shantaas bay ahaayeen risaaladiisu marka caan bay ahayd oo loo soo diray ummadihii oo dhan ayay camimaysay wa fii xadiidi xudayfa xudayfe xadiidkiisa waxaa ku sugnaa radia allaahu canhu cinda muslimin imaamu muslim agtiisa ahaa wa jucilad waa la yeelay turbatuhaa turbadii ciidda lana annaka dahuuran baa naloo kaga dhigay mid daahira oo lagu dahaaro qaadan baa naloo kaga dhigay weeye idaa lam najid haddaanaan helin almaa biihi haddaanaan helin mid wax dahiraysaa naloo kaga dhigay oo waa lagu booraysanahayaa qofkii biyaha waaye o weesadii la waayey waa ku booraysan kii janaabadu ku dhacdo qubays waaye waa ku booraysan wahaakada looma jeedo in maselanba maradii nisaasooday oo kale lagu mayrahayo oo ay biyihii bedel ka noqonahayaan taasoo kaleeta looma jeedo nijaasa hadday maradu nijaasoodo biyaha lagu mayra oo daahirinahaya weeye wa can caliyin waxaa laga wariyey cinda axmedin imaamu axmed agtiisa waxaa looga wariyo imaamu axmed uu bixinayaa wa jucila turaabu ciiddii waa la yeelay li aniga dahuuran dahuur baa la iga dhigay mid wax dahiraysa yaa la iga dhiga buu yidhi ciiddii nebigu calayhi salaatu wasalaam wa can cammaar bni yaasirin cammaar binu yaasir waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqday asaga iyo aabihiye qaala wuxuu yidhi bacasanii nebiyu nebiga i bixiyey sala allahu calayhi wasalam fii xaajatin xaaje ayuu ii baxay xaaje ayaa nebigu u diray fajtanabtu fajnabtu faajnabtu markaasaan junuba buy janaaba igu dhacda buy falam ajid ma aanan helin almaa biyo ayaana helin buu waaye buy fatamaraqtu waan galgashay fi saciidi carradii baan ku galgashay kamaa tatamaraqu daabbatu sida daabaddu u galgalato ayaan u galgasha buy neef geeloo gelgeli yimi sida ugu galgashoo kale ayuu ciiddii isugu rugay oo ugu galgashay weeye ama sida dameerahoo kale ay u gedgadoomayaan oo isu ugu galgalanayaan saasoo kaleeto ugu galgashay uma dibadeed ataytu nebiya nebiga ayaan maqlay aan u tegay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam fadakartu waan xusay daalika arrinka allahu nebigaan u xusa buu yidhi nebigaan u sheegay arrintaas in maselanba aan saas u booraysay wuxuu maqlay in booraysigaasi uu jiro haddii biyo la waayo laakiin kayfiyada tayamumka ayuu jaahil ka ahaayo markaa uusan oqoonin kayfiyaduusa weli oqoon oo uusa baran markaan baa nebigu baraya fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu innamaa yakfiika kaafigaaga waxaa ah an taquula an tadriba inaad garaacdo biyadayka labadaada yadood hakadaa sidaas inaad dhulka ugu garaacdo ayaa kaafigaagaabu kayfiyada loo booraysanaya ayuu barayaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa kaafigaaga ahayd an taquula an tadriba inaad garaacdo biyadayka hakadaa sidaa inaad dhulka ugu garaacdo kafkii caddaa ayaa kaafigaaga ahayd uma dibadeed daraba wuu garaacay biyadayhi labadiisii yadood alarda ardadii darbatan waaxidatan hal mar buu ku garaacay hal mar ayuu ku garaacay waa tafsiir markaas nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni raawigu uu tafsiirinayo hadalkii nebiga uma masaxa waa masaxay shimaala shimaashi cala alyamiini yamiintii korkeedoo ku masaxay waaba asagoo boorkii ka khafiifinaya wa daahira kafayhi wa masaxa waa masaxay daahira kafayhi labadiisii kaf daahirkoodiibuu masaxay wawajhu wejigiisiina waa masaxay wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu baray kayfiyadii tayamumka ayuu baray wey suurada sida uu u booraysan lahaa ayuu baray marka wuxuu yidhi uma daraba biyadayhi alarda darbatan waaxidatan hal mar buu garaacay oo ku dhufta buu yidhi uma masaxa shimaala cala alyamiin buu ku masaxay takfiifa lilqubaar oo kaleeto wadaahira kafayhi wamasaxa waa masax daahira kafayhi labadiisa kaf daahirkooda iyo wawajahu wejigiisa ayuu masaxay sidaasuu ku sameeye weeye marka xadiidkan waxaad moodaa inuu ku moodsiinayo booraysigu inuu yahay labada kaf iyo wejiga oo keli ah oo labada dhudhun oo diraacaynka aysan ku jirinin taasaa daahirkiisu ku moodsiinayaa waxaana maselan ba dad yani qaatay ayaa jirayo oo sidaa ku tegay wey duulka maselan ba ku qawlaya hal darbo oo keligeedaa kaafinaysa oo wejigi iyo labada kaf baa sidaa loogu soo qaadaya halkaa markaa kaas ayaa maselan ba ay qaadanayaan xadiidkaan ay qaadanayaan wey laakiin waxay uga jawaabeen jumhuurtu waxay uga jawaabayaan oo ay leeyihiin muraadka halkan looga jeedaa waa suuratu darbi baa leh nebigu wuxuu u caddaynayaa saxaabiga suuratu darbi litacliimi garaacidda dhulkii sida ciiddii loo soo qaadayo oo loo soo naqlinayo meesha lagu soo rarayo ayuu barayay dheh nebigu calayhi salaatu wasalaam taasuu barayay ee muraadku ma aha wax yacni masalanba inuu barayo yani nebigu inuu siiyey saxaabigaas bayaanu jamiici maa yaxsul bihi tayamum wax tayamumku ku soo xasilayo in uu baray kulligii maahan bay dhehen xadiisku tilmaami maayo ma tilmaamaya bay dhehen wuxuu leeyahay imaamu nawowi oo kale markii xadiiskan laftiisa uu sharxayo muraadku maahan buu yidhi in nebigu ninka uu baray jamiicu maa yaxsulu bihi tayamum tayamumku waxa uu ku soo xasilayo dhammaantood inuu baray maahan buu waayo ilaahay wuxuu waajibiyey in labada yadood la mayro oo labada gacmood la mayro ayuu waajibiyey ilalmirfiqayn laga gaadho weydiyakum ilalmaraaka waa kii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka weysada la joogo in la mayraa ilaahay waajibiyey tayamumkii markii la tilmaamayey oo ilaahay uu sheegayey wuxuu yidhi masalanba waxaad masaxdaa yadihiina wejiyaalkiina iyo yadihiina masaxa buu yidhi famsaxuu biwujuuhikum weydiyakum yadihiina iyo wejiyadiina masaxa baa leh marka yaddii halkaan masalanba sida daahirkaa yadda markii masaxa la maraya booraysiga waa la idlaaqay markii weysada la marayana waa la qayday markii la maraya booraysiga yad baa la iska yidhi ee in mirfaqa la gaarsiinayo lama xusin laakiin markii weysada la xusayey waxaa la yidhi weydiyakum ilalmaraafiqi maraafiqdii baa lagu qaydo wey markaasu wuxuu leeyahay imaamu nawowi alyadu lmudlaqatu hunaa iyo almuqayadatu fi lwuduu sidaas buu leeyahy yadda mudlaqada booraysiga ku ihi waa midii weysada lagu qayda buu leeyahy meeshii weysada lagu qayday oo in lagu geeyaa boorkana lagu geynayaa waayo taasaa kutusinaysa bu aayaddaa kutusinaysa daliilka aayadda oo daahirka ah oo muuqda waxaan daliil cad ahayn oo kale looga tegi maayo waxaan daliil cad oo tasriixa ahayn ee la baashiraya inta boorku uu yahay masalanba intaas inaysan laga gudbi karin sidaa weysada halkaa loogu cadeeyey daliil saas u cad waxaan ahayn aayaddaa daliilkeeda loogama tegaya marka yadda halkaan ku ah mudlaqada iyo almuqayadatu fi lwuduu'i sidaasay a'immadu yidhaahdaan halkaana ninkaan masalanba nebigu maadaama kayfiyadii uusan aqoon oo uu galgashay asagii dhamaaboorkii isku dhaamay kayfiyadii suuratu darbigii tacliim ahaan ayuu u siinaya nebigu suuratu darbigu siinaya sida loo soo qaadaya ciidda ee maahan bayaanu jamiicu maa yaxsulu bihi tayamum wixii tayamumku ku soo xasilayo oo dhan caddayn loo cadeeyo maahan bay dheh sidaasaa la yidhaha xadiidkaa sidaas uga jawaabay axaadiis kalea ku soo aroortayo qaydaya oo mararka gobol kafkii tilmaamay mararka gobol yaddii tilmaamay asxaabta gobolkooda kilkilaa xataa ku gey jireen markay booraysanayaan marka sidaas yuri muttafaqun calayh bukhaariyo muslim ayaa xadiidkan warinaya marka booraysiga wejigii hal mar baa loo soo qaadaa weeg labada gacmoodna hal mar baa loo soo qaadaya waxaana lagu geynayaa xusulladii geesada lagu geynayey ayaa boorkana lagu geynahayaa weeye wallafdu limuslim lafdigan hadda meesha ku yaalla imaamu muslim baa iska leh wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed oo lilbukhaariyi imaamu bukhaari u sugneed wa daraba waa garaaca nebigu bikafayhi labadiisa kaf alarda ardadii buu ku garaacay wa nafaqa waa afuufay fiihimaa labadooda fiigooda labadii gacmood markiu boorkii ku soo qaaday ayay afuufa baa leh waa takfiifan lilgubaari bay dheh qolana waxay dheheen maya boorba waajib maahan bay dheh boor inay leedahay maba la shardinayo waayo haddii la shardinahayo ma afuufeen bay dheheen nebigu laakiin waxaa ka rajaan waladay yidhaahdeen wuxuu u afuufa nebigu yacni takfiifan lilgubaari tashwiih markuu keenayo in la khafiifiya waa sunna iska fududeeyo qofku labada gacmood dhabarkooda isla dhaco uma masaxa waa masaxay bihimaa labadii kaf wejho wejigiisa iyo wakafayhi labadiisa kaf ayuu masaxay weeye wejiga iyo labada kaf ayuu masaxay riwaayadii hore waxaad moodday kafku inuu horreeyey oo wadaahira kafayhi wa wejhahu sidaasay ahayd tanina waxay hormarisay wejigii marka ku tusin maayo cadadkaas hore oo kafkii lagu cadfay wowda yani wejigii lagu cadfay kafaynka markii horeyso tartiib ku tusin maa wowdu jamcay ku tusidaa maahane tartiib kuma tusido sidaasaa la yidhaahdaa wixii la rabo meesha lagu kulmiyay ku tusinaysaa wa can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi adtayamumu booraysugu darbataani waa laba garaac oo laba jeer dhulkii ciiddii gacmihii lagu garaacayo darbataani laba gawmo weeye darbatun hal gawmo lilweji wejigay u sugnaatay hal garaacmo wejigaa iska leh wa darbatunna lilyadayni bay u sugnaatay ila lmirfiqayni ilaa xusilladii laga gaaro ayay halka xaboo kalena u sugnaatay sidaas weeye buu yidhi rawaahu daara qudniyu imaamu daara qudni ayaa warinaya xadiidka wasaxaha ala'imatu a'immadiina waxay saxiix yeeleen waqfahu mawquufnimadiisa ibnu cumar uu ku joogo waxay saxiix yeeleen wasaxaxa ala'imatu a'immadii waxay saxiix yeeleen waqfahu mawquufnimada xadiidku uu yahay mawquuf oo cabdullaahi ibnu cumar uu ku joogo sidaas ayaa la yidhaahdaa sidaasuu ku tilmaamo wy wacan abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi astaciidu caradii wuduu'ulmuslimi muslimka wuduu'iisa weeye wain lam yajid yuunaba helin almaa'a biyo cashra siniina toban sanaba yuuna heline toban sanaba yuuna biyo heline waxa weeye weysadiisa toban sana hadduusa biyo helin wa iska booraysanaya indha laba wey wa iska booraysanaya waa weysadii muslimka marka weysadii naa'ibka tahay wey bedel ka tahay fa idaa wajada hadduu helo almaa biyihii hadduu helo falyataqi illaaha ilaahay ha ka cabsado walyumisahu hana taabsiiyo basharta oo basharkiisa ha taabsiiyo markuu biyo helo ha weysayn oo basharkiisa biyihii sidaa ugu taabsiiyo ciiddii welig booraysigii rawaahu lbazaar baa wariyey wasaxaxahu ibnu qadaan ibnu qadaanna wuu saxiix yeelay xadiidkan laakiin sawaba daara qudniy imaamu daara qudni wuxuu sawaabeeyey irsaalahu mursalnimadiisa xadiidku ou yahay mid mursala inuu yahay taas ayuu sawaabeeyo saasa sawaaba waa mursal buy taabsiinta marka basharkiisa oo biyaha taabsiinayo ha weysaysaa loo jeedaa wy ha weysays weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday can abi darin abidar xaggiisa uga sugnaaduu ka wariyey naxwahu naxwi xadiidi abi hurayra abi hurayre xadiidkiisaasoo kaleeta ayuu ka wariyey wasaxaxahu waana saxiix yeelay imaamu shirmidi xadiid saxiixa uu ka dhigay wa can abi saciidi alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi kharaja waxaa baxay rajulaani laba nin baa baxayn fii safarin safar bay aadeen faxadarat salaatu salaadii baa xaadirtay walxaal laysa uuna ahayn macahumaa micigooda maa un wax biyahay aysan ahayn wax biyaahay wataan labadaa nin lama arko fatayamamaa waa booraysteen saciidan carradda iiba wanaagsan bay ku boorayseen fasallayaa waa tukadeen uma wajadalmaa biyo ayay heleen fi lwaqti waqtigii dhexdiisa ayay biyo heleen baa layidhi faacaada waa soo celiyey axaduhumaa midkood asalaata salaadii iyo walwuduu'a weysadiiba waa soo celiyey waa weysayse salaadiina waa dukaday walam yucid ilaakharu kii kale laakiin sooma celin weysadii sooma celin salaadiina ma soo celin weeye inta weysaysay salaaddii sooma celin uma atayaa way tageen rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisay u tageen sala allahu alayhi wasalam fadakaraa way salaaddii soo celiyey ninna owse soo celin ayay u sheegeen faqaala wuxuu yidhi nebigu liladii kii lam yucid aan soo celin asabta sunnata sunnadii baad asiibtay buu yidhi waajdaadka wayna kuu gudday salaatuka salaadaadiina waa kuu gudday sidaasuu ku yidhi yacni waxaad waxaad fashay ficil waafaqaya dariiqadii mashruuca aheedoo wanaagsanayd ayaad waafaqday weeye waana kuu kaafinaysaa masalanba soo celi waa kaa kaafinaysaa wey ilaa waktigeedii ayuu ku dukada salaadii waktigeediioo jira you dukaday hore uu ka dukaday weeye marka nebigu wuxuu ku yidhi asabta sunna sunnadii baad asiibtay waajda-adka salaatuka salaadaadiina waa kuu gudda buy facalta maa yuwaafiqu dariiqata almashruuca weeye waxaad fashay wax dariiqadii mashruuca ahayd waafaqaya ayaad ayaad samaysay weeye wa qaala wuxuu yidhi nebigu lilaakhari kii kalou salaada soo celiya wuxuu ku yidhi lakal ajru ajarkii baa kuu sugnaaday maratayni laba kol ayaa ajarkii kuu sugnaada buu yidhi ajar wuxuu ka helayaa salaaddii uu ku dukaday booraysiga ajarka kalena wuxuu ka helayaa salaaddii weysada uu ku dukaday taas ayuu ka helahayaa waxaa ku sugan maselanba xadiidka oo fiqhi noqonahaya salaada dedejinteeda la dedejiyo waktiga awalkiisa inay tahay mid sunnaha wanaagsan ayaa lagugu tusinahayaa wey haddaad rabto tayamum ku dedeji ee waktiga awalkiisa in la dedejiyo salaadii la dukado tacjiilkaasi inuu yacni yahay mid fadli badan ayaa lagugu tusinaya iyo booraysiga bannaanaanshadiisa qof iska xaadir oo iska jooga oo iska booraysanahayo sidaasuu kugu tusinahayaa wey waxaa kaloo uu ku tusinayaa xadiisku masalanba musaafirkii laftiisa iska booraysashada uu booraysanahayo taasuu kugu tusinayaa haddana ijtihaadka bannaanaanshadiisa waa ku tusin ilaa waa ijtihaadeen mid walbaahiba ijtihaad buu sidaa ku samaynahayaa wey waxaa la arkaa in ruuxa mukhdi ah oo gafa la ajar siiyo midka musiidkaa wax ka badan sida halkaan oo kaleeta wey kii gefay in la siiyo msiidkii asiibay ajarka la siinayo wax ka badan in la siiyo ayaa la arkaa sida meeshaan oo kale soo celinta marka masalanba salaadii tayamumka lagu dukaday aan la soo celinaynin biyaba ha hele waktigii dhexdiisa haba hele ayadana xadiidku waa ku tusinahayaa wey rawaahu waxaa weriya xadiidka abu daawuud wanasaa-iy imaamu nasaa-i isaguna waa bixinaya imaamu abu daawuudna sunanku ku bixinayaa wey وعn بن cabاasi waxaa laga wariyey رadي الله عanهuma fيi qwlihi taعaalى fيi تfsيiri qwlihi taعaalى ilaahay qowlkiisii waxaa looga wariyey tafsiirka uu tafsiirinayey وin kuntum mardىa aw عalىa sفrin وin kuntum haddii aad ahaataan mardaa kuwa jiran aw عalىa sفrin ama sفr korkiisa aad ahaataan qaala wuxuu yidhi إidaa kaanat hadday ahaato birajuli rajulka aljiraaxaةu jaraaxu fii sabiili الlaahi ilaahay jidkiisii uu ku jaraaxoobay iyo walquruuxu boogo oo markaa meelo ka boogoobay oo fa yujnibu markaa uu janaaboodo janaaba ay asiibto oo fa yaqaafu uu cabsado an yamuuta inuu dhinto in iqhtasala hadduu mayrto tayamama waa booraysanayaa buy marka marad inay noqonayso ayuu kugu tusinayaa wey haddii jaraaxa ku taallo ee biyuhu hadday taataan oo ka cabsan inuu dhinto ama boogaa ku yaalla biyuhu hadday taabtaan dhibaato u keenaya janaabana ay ku dhacdo waa booraysanayaa qofkaas waa booraysanayaa wey rawaahu waxaa weriye addaara qudniy mawquufan asagoo mawquufa oo cabdullaahi bnu cabbaas ku jooga ayuu wariyey imaamu daaraqudni wa rafacahu lbazaaru imaamu lbazaarna wuxuu ka dhiga marfuucu nebigu uu kor yeelay wasaxaxu ibnu qusayma ibnu qusaymana saxiix buu ka dhigay walaxaakimu imaamu xaakim isaguna saxiix buu ka dhigay xadiidkan wa can caliyin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sayd cali inkasarad waxaa jabta buu yidhi ixdaa zandaya labadayda dhudhun midkood baa jaba buu yidhi diraaca ayaa la yidhaha zand ixdaa zandaya labadayda dhudhun midkood baa go-ayaa jabay fasa'altu waan su'aalay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam ayaan su'aalay ilaa waa la kabaye sida u weesaysan lahaa ayuu nebiga su'aalay fa amaranii way amray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri kabmihii korkooda ayuu ifaray inuu masaxo kabmaha korkooda yaa nebigu fara calayhi salaatu wasalaam intii kaleeto inta mayro oo soo weesayso ayuu meeshii masaxahayaa markaa udhiihi qoy maayo biyaha sida gacanta kale ugu camimayo ugu camimi maayo waa masax wey hawaahu waxaa wariye xadiidka ibnu maaja bisanadin buu ku wariyey waahin daciifa jiddan dhabnimo sanad aada u daciifa ayuu ku werinahayaa camru bnu khaalid camru bnu khaalid ninka ayaa ku sugan baa la yidhi oo riwaayadiisii ay tahay oo lagu tilmaamay lagu jaraaxeeye inuu ahaa kadaab wacan jaabirin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu fi rajuli rajulkii waxaa looga wariyey alladii rajulkii shujja la dhaqray oo faktasala mayrtay oo famaata dhintay waxaa looga wariyey innamaa kaana wuxuu ahaa yakfiihi kaafigiis an yatayamama inuu booraysto oo wayactiba uu duubo calaa jurxii jaraaxadiisa korkeeda khirqatan cad jeex oo maraa uu ku duubo uma dibadeed yamsaxu uu masaxo calayhaa korkeeda wayaqtilu uuna mayro saa'ira jasadii jasadkiisa inta kaloo soo hartay yacni intii fududaataa inta cuslaatay ku dhici mayso hadduu yacni meel ka waxaysan yahay inta kaleetow dhaqayaa hadduu inta yacni meeshii yartaa heedna biyaha ma gaarsiinayo si aysan u fasaadin marka asxaabta oo ku jirta safar ku jiraan ayaa waxaa dhacda nin janaaba ku dhacday markaasaa nabar nabar baana madaxa uga yiilin markaasuu asxaabtii su-aalohu wuxuu yidhi haddaan qubaysto waxaan ka cabsanayaa in madaxa biyadu iga galaan marka ma ii helaysaan rukso aan markaa iska boorayse markaasaa la yidhi adoo biyo heli kara rukso kuuma helaynabaa markaasuu qubaystay biyihiiya madaxa ka galay markaasuu dhinta ninkii sacaabiga ah hadhow baa nebiga loo yimid saasaa dhacda baale ninkaas sidaasaa nabarkaasi ku dhacay ayaa waxaa dhacday inuu su-aashaana su-aalay aanna saas nidhi ouna qubaystay sidaasna uu ku dhintay markaasuu yidhi qataluuhu qatalahumullahu waa dileen allaha dileen waa kii nebigu yidhi alaa sa'aluu id lam yaclamuu lianna shifaa alciyi su'aal wuxuu yidhi su-aali lahaayeena haddii aysan oqoonin mas'alada waayo jahliga caafimaadkiisu waa su-aal buu yidhi marka waxaa kaafinahaya buu yidhi inuu booraysta buu yidhi innamaa kaana yakfiihi kaafigiisu wuxuu ahaa an yatayamama inuu gogobaysto wayactiba uu duubo calaa jurxii jaraaxadiisa korkeeda khirqatan cajjaaxa maro iyo wixii lamida lagu xidho uma yamsaxu uu masaxo calayhaa jaraaxada korkeeda oo khirqada uu saaray khirqadaa korkeeda uu masaxayaa wey calayhaa cala alkhirqati khirqadaa korkeeda ayuu masaxayaa wayaqtilu waana mayraya saa'ira jasadii jasadkiisa inta kaloo soo hartana waa mayraya rawaahu abu daawuud bisanadin fiihi dacfun sanad dacfi ku sugan yahay ayuu ku warinayaa wa fiihi waxaana ku sugan ikhtilaafun calaa ruwaati ruwaadiisa korkeeda laysku khilaafay ruwaadiisa jubayr binu khariiq jubayr binu khariiq nin la dhihi jiray ninkaa riwaayadiisa u ka ahaada baa leh imaamu daara qudni oo yidhi qawi maahan sidaasuu tilmaamay wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhumaa ilaahay ha ka raadi noqda labadoodee qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid a allaa yusalliya rajulu rajulku inuusa dukan bitayamumi tayamumka ilaa salaatan waaxidatan hal salaadoo keligeeda maahane inuusa ku dukan yacni salaado badan taasaa ka mida buu yidhi sunnadii uma dibadeed yatayamamu waa booraysanayaa lisalaati lisalaati salaaddii alukhraa ee kale waa u booraysanahayaa weeye salaada kale waa u booraysanayaa laba talaadood oo farad ah iskulama duka karo hal booraysi markuu booraysto salaadii kaleeto haddana timid oo faradka ahe waa u booraysanayaa ama salaad farada sunnooyin waa la duka karahaya oo boorka waa kula duka karaya rawaahu daara qudniyu biisnaadin daciifin jiddan sanad daciifa ayuu ka warin ayaa lagu wariyey weeye imaamu daara qudni sanad daciifa uu ku wariyey xasan bin cumaarata ninkaas ayaa ku sugan baa la yidhi oo daciifun jiddan ah kaasaana lagu daciifinaya xasan bin cumaara baabulxaydi xaydkii buu u baab yahay can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana faadimata gabadhii faadima la dhihi jira binta abi xubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu mid la shubabay ahayd oo istixaadada dhiigga ayay qabta baa layidhi faqaala lahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu ku yidhi inna damalxaydi xaydka dhiiggiisu damun dhiig weeye aswadu madow oo yucrafu la yaqaano hadda waxaa yaqaan yacrifuhu tacrifuhu nisaa naagaha ayaa yaqaana quwadiisay ku yaqaanaano dhiigga istixaadada iyo dhiigga xaydkaa waa kala xoog badan yihiin midka xaydkaa quwo ayuu leeyahay calaamaad gaara buu leeyahay sawaad madooba waa leeyahay sakhayna waa leeyaho waa ka culus yahay istixaadada miisaan culus buu leeyahay nafnina waa leeyaho istixaadada waa ka u badan yahay calaamaadkaasaa lagu yaqaanaa marka isma leh midka xaydka iyo istixaadada isma leh laba dhiig bay kala yihiin inna damalxaydi xaydka dhiiggiisu damu weeye aswadu madoobo yucrafo la fahmayo la garanayo fa idaa kaana markuu ahaado daaliki midkaaga xaydkaadi faamsikii ka haysa cani salaati salaaddii ka joogsawi salaad ma dukanaysa gabadh xayd ku dhacaa oo xaydkii hayo fa idaa kaana alaakharu dhiiggii kale markuu ahaado fatawada'i weysayso oo wasallii dukabi tawadu'an waxaa loo jeedaa hadda waa qubaysashadii ay qubaysanayso o ay xaydkii ka qubaysanaysay markaa kabacdina waa iska weysweysaysanaysaa markaasay dukanaysaa weeye fa idaa kaana alaakharu markii kii kala ahaadana markaa kabacdi faktasil qubayso fatawada'i weysayso wasalli iskana dukawe dhiigga daciifka ahi waa dhiig xidid ka soo baxaya furtay oo iska soconahaya masalanba jidhkii ayuu ka soconayaa caadilka xididka la yidhaah ayuu ka yimaadaaho rakdatun min rakadaati shaydaan haraati oo haraati shaydaan ah ayuu ku soo baxaa baa la yidhaahdaa marka asagu qubays waajibin maayo sida dhiigga xaydka oo kaleeto sida salasulbowlka ayuu kuxuqum ku xukum noqonahayaa wey meeshii uu ka gaaray iska maydhaysaa waana ka asajoonaysaa markii uu ka yimaado waana dukanaysaa salaadii iyo soomkii iyo midna looma dhaafo rawaahu abu daawuud baa weriyey wanasaa'iyu imaamu nasaa-ina waa werinayaa wasaxaahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna saxiix buu ka dhiga walxaakimu imaamu xaakimna saxiix buu ka dhiga wastankarahu abu xaatim abu xaatim waa inkiray xadiidka yacni wuxuu ku tilmaamay masalanba yani munkar camal buu ku tilmaamay weeye cadiy bnu saabit nin la yidhaah ayaa ku sugan buu leeyahay oo xadiidka yani aabihii ka warinayey aabihina awowow kasii warinayay awowaha marka la garan maayo awowahaasaan la garanayn baa marka sidaasaa xadiidka oo u inkirahayaa baa la yidhi wey taasuu u inkiraya jadkaasaan la garanaynin cadiy bnu saabit aabihii saabit buu ka wariyey saabitkaasaa marka awowihii ka warinaya awowahaasaa wuxuu yahay jadun laa yucrafu ah wa fii xadiidi asma bintu cumays waxaa ku sugnaa cinda abi daawuudin abi daawuud agtiisa ahaa waltajlis ha fadhiisato fii mirkanin ha ku fadhiisato baab baab korkiisay ku fadhiisanaysaa fa idaa ra'ad markay aragto sufratan boorboor fowqalmaa'i biyihii korkooda faltaktasil ha mayrato liduhri duhurkii ha u mayrato iyo walcasri casirkii quslan waaxidan hal qubays ha u mayrato hal qubays ha u mayrato wataktasilu way mayranaysaa haddana lilmaqribi maqribkiiy walcishaai cishihii quslan waaxidan hal qubaysay u mayranaysaa wataktasilu lilfajri lisalaati lfajri fajarka salaadiisiina quslan waaxidan hal qubaysay u mayranaysaa watatawada-u waa weesaysanaysaa fii maa bayna daalika wixii intaa ka dhexeeyana waa u weesaysanaysaa wey waxaa xadiidkaani tilmaamaya waa midii mutaxayirada ahayd oo dhiiggii ku wareersaneed oo xaydkii iyo istixaadadii aan kala oqoon yaa waktigii inay ilaalido laga rabaa wey waqtigii inay ilaaliso ayaa laga rabaa markaasay salaadihii waxay ku dukanaysaa dahaaro inay ku dukata la rabaa duhurka iyo casirka iyay hal mar u maydhanaysaa waxayna waana jamcinaysaa jamacaanina waa jamac suuriya ee jamac la- mid walba waqtigeedi mid waqtigeedii laga dibdhigayo maahan waxay qubaysanaysaa duhurkii aakhirkiisa mar ay ka dhiman tahay intii intay weysaysato ay qubaysato ay inta inta ka qubaysato ay dukato in maktiga ka dhimantahay qubaysanaysaa markaasay dukan markay afartii ragcad dukato casirkiiaba soo galay asagana awelkay ka dukanaysaa awl markaasay xakamihii iyo waxay isxakamayda iska furaysaa haddana markaas haddana waxaa la gaara maqribkii wax yaray inta xoogaa yani dib u dhigto ayay asagana aakhirka inta qubaysata ay dukanaysaa ceshihiii haddana soo galay waa ay dukanaysaa awelkay ka dukanaysaa hal qubaysay ku dukanaysaa labadoodii fajarku markuu dhashana waa u qubaysanaysaa hal qubaysay u qubaysan wa tatawada-u waa weysaysanaysaa fii maa bayna daalika wixii ka dhaxeeya waa iska weysweysaysanaysaa wey sidaasuu kugu tusinahayaaho waaba iyadoo ku wareegta dhiiggeedii oo aan kala oqoon haddayse kala oqoon inuu istixaado yahay iyo inuu xayd yahay maba kala taqaanaba maba kala taqaan cibaadadii bataasanba ha iska daydo ma la dhahayo dhiiggiina hadduusa joogsaneyn ee sidaasay u isticmaalaysaa waxay kaloo samaynaysaa salaad walba waktigeeda inay u qubaysato iyadana waa samayn kartaa wey inay salaad walba waktigeeda u qubaysato mid walba waktigeeda awelka ka dukato taasna iyadana waa loo ogol yahay wy waxan camarata binti jaxki waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kuntu waxaana saxaabu mid la shubo xaydatan xaydo kasiiratan fara badan oo shadiidatan daran istixaado fara badan baa lay shubayo dhiig daran baa iga socdaysa faataytu nabiya nabiga ayaan u tegey sala allahu alayhi wasalam astaftiihi anigoo ka iftadalbaya faqaala markaasuu wuxuu yidhi innamaa hiya taasi sakbatun waa haraati oo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ka ahaatay ee fataxayadii isku xayd xukmi sittata ayaami lix maalmood gabar xayd qabta iska dhig oo salaadii iyay ka tegaysaa aw sabcata ayaamin ama toddoba maalmood isku xayd xukmi uma qtasilii markaa kabacdi mayro faida stanqati markii aad iska dahirta dhiiggii ood ka dahaano qaadato fasallii duko arbacatan wa cishriina afar iyo labaatan maalmood duko waa haddaad lix isku xayd xugmido wey ilaa afar iyo labaatana bishii ka haraysee bishii yaa xayd iyo iyo inay daahir ka qaadi noqoto aysan ahayn marka dhiiggii inuu iskula dhaco iyo duhrigiina ay hesho bishii maselama waa dhacaysaa marka lix maalmood hadday isku xayd xugmiso afar iyo labaatan maalmood ay dukanaysaa dhiiggaasna istixaadada ayay u isticmaalaysaahoo waa iska dahiraysaa meesha uu ka gaaro ow amase fasalli duka alaatatan wa cishriina saddex iyo labaatan haddaad toddoba maalmood isku xayd xukmiso ka dhigtay wey saddex iyo labaatana bishii ka soo haray wasuumii soon wasalli dukana waa soomaysaa saddex iyo labaatankaas waana dukanaysaa salaadii oo istixaado waaye u joojin mayso ayada lafteeda maalmihii xaydka iyo maselanba iyo maalmihii kaleeto ayaa loo kala saarahayaa wey taasaa loo kala saaraya waana mutaxayiro lafteeda markaasay maalmihii ugu horreeyey xaydka yaa waxaa la dhiigga ugu horreyda waxaa la isku xukmi inuu xayd yahay inay baana la barayaa si ay u kala ogaato dhiigga culayskiisa iyo midabadiisa iyo calaamaadkiisa si ay xoogaa u kala ogaato u kala barato marka waxaa la waa soomaysaa saddex iyo labaatankaa dambe haddii soom ku soo aado way soomi waana dukanaysaa salaad walba waa u dahaaro qaadanaysaa meeshuu ka gaaro dhiigguna waa iska mayraysaa wey fa inna daaliki midkaagaasi yujziiki waa ku gudayaa wakadalika sidaa fafcali fal kulla shahrin bil walba saas ku fal kamaa taxiidu nisaau naaguhu say u xaydaan fain qawiiti haddaad uqawi leedahay calaa an tuaakhiri duhra duhurka inaad dibdhigto oo watucajili casr casirka dadejido uma takhtasili aada mayrato xiina xaalkii tadhuriina aada dahaaro qaadanayso oo labadii salaadood ah hal mar u qubaysato wa tusallii aadna dukato aduhra duhurkiiyo walcasra jamiican waa jamac suuriya isku meelay ku dukanaysaa wey isku meel ku dukashadeedaasuu jamc ka yahay ee mid waktigeedii laga baxshay kuma jirto jamiican xaalay yihiin uma dibadeed tuaakhiriina aada dibdhigta almaqriba maqribkii wa tucajiliina aada soo dadejido alcishaa cishihii aada soo dadejido maqribkaad waxay dukan aakhirkay ka dukan cishahana awelkay ka dukanaysaa uma dibadeed taktasiliina aada qubaysato oo u qubaysato labadaas salaadood watajmaciina aad jamcido bayna alaatayn labada salaadood aad jamcido taas haddaad xoogu leedahana fafcali falgu wataktasiliina aad haddana maydhato maca subxi subxa micigiisa watusaliina aad dukato labadii labadii ragco oo fajarka markaasaasaad u dukato taasna waa fali kartaa buyi waa kayfiyo kale oo iyaduna ay samaynayso taas horena way samayn kartay marka waxaa weeye gabadhii mutaxayarada heedda looga sheekaynayaa wey oo dhiiggeeda ku wareersaneed oo cibaadadiina inay ka tagta aan loo ogoleen marka sidaasuu tilmaamay wey qaala wuxuu yidhi wahuwa acjabu lamrayni ilaya daahirka wuxuu ku tusinayaa qaaladaani inay kalaamkii nebiga kamid tahay alayhi salaatu wasalaam kalaamkii nebiga inay kamid tahay taasuu ku tusinayaa laakiin abu daawuudku markii uu warinayay camru bnu saabit xadiidka ka wariyey camarna ibnu caqiil uu ka wariyey ibnu caqiil ba qaala wuxuu yidhi qaalad xamanaa waxay tidhi haadaa kani wahuwa kani acjabu lamrayni ilaya midkaanaaba ama labada amar kana icajab geliyey oo aada iyo aad u cajab badan inay agtayda oo hadalka xamana ayuu ka dhigaya nabi laakiin hadda riwaayadan siyaaqeedu wuxuu ku tusin lafdigan qaalada inuu kalaamkii nebiga kamid tahay alayhi salaatu wasalaam taasuu ku tusinaya daahirkaani wahuwa midkaan dambe oo aada ii sheegtay ilaahay rasuulkiisao acjabulamrayni labada amar midka yaabka badan weeye ilaya aniga intiika rawaahu lhamsatu ila nasaa-iya wa saxaxahu tirmidiy imaamu tirmidi waa saxiix yeela xadiidka wa xasanahu lbukhaariyu imaamu bukhaarina xasan buu ka dhigay wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana uma xabiibata binta jaxshi shakad way sheegatay ilaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam addamma dhiig bay u sheegatay ku dhacay faqaala wuxuu yidhi umkusii nagaaw qadra maa kaanad intii aad ahayd taxbus qadra maa kaanad intii ay ahayd taxbisuki mid ku xabaata xaydatuka xaydadaas intii maalmood oo xaydku ku hay jiray joog ayuu ku yidhi oo nagaaw salaadii iyo ka nagaaw wey uma dibadeed iqtasilii mayro sidaasuu ku yidhi nebigu fa kaanad waxay ahayd taktasilu mid maydhata likulli salaatin salaad walba ayay u maydhanaysabaa hadda nebigu ayaamtii xaydku ku dhici jiray taqiinay ayuu yidhi ka joogso kabacdina inta ka qubaysato salaadahaagii duko haddii uu kaa yimaadana sidii salaskuu ku xug noqonaysaa meeshuu ka gaaray iska maydhaysaa waa ka asajoonaysaa si haddana weysaysan qubayskaani marka wuxuu ahaa ijtihaad iyada xaggeeda ka ahaadou ahaabaa ijtihaad ayadoo xaggeeda ka ahaaday ee nebigu inuu yidhi masalanba qubayso marka oo salaad walba ay u qubaysaneen iyadoo ayaamtii xaydkeeda taqaana yacni maaha iyadoo xaydka ayaamteedii taqaan ayaamtii isticmaalaysaa xaydka inta kalena saxaad ay isticmaalaysaa marka hawaahu waxaa weliya xadiidka muslimu wa fii riwaayati lilbukhaariy riwaaye bukhaariya waxaa ku sugneen watawada-i weysayso likulli salaatin salaad kulligeed u weysayso wahiya riwaayadani liabi daawuudi wakayrihi bay u sugnaatay min wejhin aakhara wej kale ayay ku wariyeen sanadkan hadda ay ku soo aroortay oo ku wariyey imaamu bukhaari maahane wej sanad kale ay ku wariyeen wa can umi cadiya waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwaan ku tirin alkudrata calowga iyo wasufrata boorboorka bacda duhri dahaarada ka bacdi shay-an shay ma aanan tiri jirin bay tii dhiig calowaha ka yimid oo calow calow ah ama sufraah oo boorboor leh markay daahir ahayd ka bacdi ayuu ka yimid shayna kuma aanan tiri jirin wey sidaasay ku tilmaantay wey marka aan lagu tirinin waxba waa markii iyadoo daahir qabta gabadha uu ka yimaado midkaas boorboorka iyo calow amaa hadduu xaydka ciribtiisii ka yimaad iyadoo maalmihii xaydka ku jirta ayuu calow calow isu roga iyo kudro xaydkii waktigiisiina waa ku jirtaa xaydku ku jirsanyaa markaa amaa hadduu bacda duhri noqdo sida hadda riwaayadan ku tusinayso waxba laguma tiriyo ilaa xayd bilowdo maahane qoyaan iska yimid weeye markaas rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud walafdu lahu lafdiga abu daawuud baa iska leh wa can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana alyahuuda yahuud kaanad waxay ahayd idaa xaadat ilmaratu gabadha hadday xaysho fiihi fiigooda lam yu'aakiluuha waxba lama aysan cuni jirin waa ka carari jireen faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam isnacuu sameeya kula shayin shay walba ku sameeya ila nikaaxa maahane shimaaca loo jeeda nikaaxan ijtimaac maahane inta kaleeta ku sameeya lajiifti iyo taqbiil iyo matelanba ee taabasho waxaasoo dhan waa ku samayn karaysaan buu yidhi ilaa nikaaxa maahane laakiin qofkii aan isxakamayn karaynin oo matelanba waa u diidahaya waa loo diiday weeye sidii shaafkiiba nabigu uga malciyey weeye mubaasharada iyadoo xayd qabta yani matelanba ma banaana jimaaceedii ma banaana xaaraan weeye jimaaciisa wixii dawaacidaho kuugu yeeraya sida taataabashadoo kale oo usan ishanan karin qofkuna xaaraan bay ka noqonayaan wey ilaa waxaa la yidhaah man xaala xowlalximaa yuushiku an yartaca bimaa fiihi baa ruuxii xerada gaararhkeeda ku warwareegoo daaqdaaqa marka dambe inuu ku dhaco uu dhow yahaale rawaahu muslim baa weriye xadiid wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa yaamurunii mid amra an atazira inaan macawisaysto oo aan googoro soo qaato markii dhiigu ku dhaco faataziru waan macawisaysanayey oo googorad baan soo qaadanayey fa yubaashirunii wayla baashirayey walxaal ana anigu xaaidun mid xayd qabta aan ahayd iyadoo xayd qabta ayuu la baashirayey nebigu hadda wuxuu ahaa mid ishananhaya ayuu ahaa weeye oo macsuum ah muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa weriye xadiidka وعن ابن عباس وحلقوري رضي الله عنهما عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوري في الذي مثل ياتي تقي امرأة وإسلام تيسا والحال هي أيضا حائضنا يحيد غبته قال وحيري يتصدقه صدقيتنا يا بدينار هل دينار بو صدقيتنا أو بنصف دينار أما دينار بركي بو صدقيتنا يا هل دينار أما نصف دينار أيو صدقيتنا يا ويا رواه الخمسة شنتي باوريتي وصححه الحاكم إمام الحاكم هو صحيح يالا وابن غدان ابن غدان هو صحيح يالا والرجح غير غيرهما لبدو ذا غير كودنا وحي الرجعين وقفهم موقوف لمديسة ابن عباس حديثه كجوغه أو موقوفه كيهي إمام الشافعي باوحي لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به بيه الضوء عان لها الثابت سيدا سوى قال لها وقال لها marka inuusa saabitki xaq usugnaado ahayn ayuu kugu tusinaya ee uu mawquuf yani yahay uu ku joogo ibnu cabaas sanadkiisana ayaa weliba waxaa galay idiraab baa gala baa la yidhaahdaa وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أليس إذا حاضت المرأة gabadhii hadday xayshato maaha lam tusalli midaan dukanayn walam tasum aanna soomaynin asagoo ka sheekeen nuqsaanu diiniha diinteeda nuqsaanta ku jirta ayuu wuxuu yidhi markii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabdhihii ayuu tilmaamay yacni ragga waxyaabaha ay uga gaasiran yihiin ayuu tilmaamay marka waxyaabuhu tilmaama waxaa ka mid ahaa in masalanba caqligoodu iyo diintoodu ay nuqsaan tahay markaasoo caqligeeda markuu tilmaamayayo wuxuu yidhi nuqsaanta ku jirta sow shahaadada ninku laba gabdhood sow maahan buy markaasay dhaheen nacam waa sidaa wey fahaadaa nuqsaanu caqlihaa wey markii ay xaysho inaysa dukanayn aysa soomaynin sow maarkin nacam baa la yidhi fahadaa nuqsaanu diinihaa weeye buy waa diinteedii nuqsaanteedii markaas buu kuxus barayaa asxaabtii alaysa idaa xaadat ilmaratu gabadhii hadday xishato maaha lam tusallim idaan dukanayn walam tasum aan soomaynin muttafaqun calayhi fii xadiidin dawiilin xadiidkii dheeraa dhexdeesa ayuu intaa ka soo qaatashaa isagoo deliishanaya gabadha hadday xayd ku dhaco inaysa dukayn soomayn wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi lamaa ji'naa markaan nimid sarifa meesha sarife la yidhaha markii aan nimid xiftu waan xayda bay tidhi waa mawdic ku yaalla magaalada madiino ruuxii ka taga maselanba ee maka u socda ayaa sii marahaya dariiqa ayay kusii taallaabaan marka wuxuy tihi meeshaa markii aan nimid baan xibtu xayday faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ifcali fal maa yafcalu lxaaju xaajigu wuxuu falaya falku hayra an laa taduufii inaada dawaafin bilbeyti beytka maahane xataa tadhurii intaad ka dahaaro qaadanayso inay daahir noqoto maahane ma dawaafi karayso ilaa dawaafka dahaara loo shardiyaa inta kaleeto acmaala meele istaaga iyo kulli waa samaynaysay weeye muttafaqun calayh fii xadiidin dawiilin xadiis dheer dhexdiisa waa xadiiskiis waa dheeraa wacan mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu annahu mucaad sa'ala nabiyu su'aala sala allahu alayhi wasalam ما يحل وحى حلال للرجل حلالها من امرأته إسلامتي سحقها والحال هي أيضا حائضنا حائضتها فقال وحيري ما فوق الإزار وحي إزار كغوبردي كركيدا حلال بيوهين بيش waa haddii aysan ku bixinaynin inuu maalanba xaaraam ku dhaco sidaasaa la yidhaahdaa wey ama hadduu og yahay in xaaraamta uu dhac ku dhacayo uma banaana ilaa wixii wakiilo ah waa la sii diidahayaa rawaahu abu daawuud wadacafahu imaamu abu daawuudna daciif buu ka dhigay wa can umi salama